iyada cagsigeed iyo wax ka duwanoo caqligu uu ka dhigayo waxaan dhici karin waxaan suurtagelin karin haddii dee taas caqligu uu keenayo inay saa arrinku noqdo cagsigeedna aanu suurtagalba ahayn si dee caqligu keenayo inaanu suurtagal ahayn khabar ku yimaado khabarkaa waa la celinaya dee akhbaartii kumata waxay ku timaadeen mujawisaatulcuqul iyo cuqushu waxay keenayso wax caqligiiba marka la ego uu ka dhigayo waxaan suurtagalba ahayn haddii khabar ku yimaado khabarkan ama kadib buu noqon karaa khada buu noqon karaa sahwi buu noqon karaa umuurahaasna khabar kuma iman karo marka waa la celinaya muujibaat alcuquul marka waa muqtadayaat alcuquul cuquushu waxay keenaysay fa yuclamu marka waxaa la ogaanayaa butlaanu khabarkaasi inuu baatil yahay sababtuna lianna sharca sharcigu inamaa yaridu wuxuu soo arooraa uu ku yimaadaa bimujawisaati alcuquuli cuquushu wixii ay banaynaysay dee dhici karayay ku yimaadaaye waxaan dhici karin caqlan aan dhici karin sharcigu kuma imanayo وأما بkلاaف العقول أي بkلاaف موجiباaت العقول أmا مجaوزاaت العقول taa khiلاaفkeed inuu kuba yimaado فلا ma jirto taas bal kolle waxaa la arkaa akhbaartan mowduuca beenta oo kale kolkol waxyaalaha wadcigooda tilmaamaya inuu mowduuc yahay tilmaamaya waa umuuro ay kutubta musalaxuba soo dhigtaan ama kutubta mowduucaadka kaba hadasha oo tanu nafteeday soo dhigtaan oo barhkood ay misaal ugaba dhigaan dee wax ay barhkood khabar ama xadiisba kaba dhigeenoo in allaha ajra alfarasa xataa idaa caraqat khalaqahaa min nafsihi oo kale oo khalaqa nafsahu minhaa wax sidaas oo dee ruux caqli lina xataa wuxuu ku hadlaba ahayn oo faraskaa rabbi eryay oo markay faraskii in badan ama faraskii orday ay dhiiday ayuu halkaa isagu naftiisii kaba abuuray oo kale ilaahay subxaana watacaala nafsiisii ma abuurin hadal waxaa la yidhaahna maaha barhkoodna waa waxay dee kolley rag ay kadib lagu yaqaanay oo dee bal maalan waxaana wax caqligiiba xataa diidaya qabla kulli shayin oon suurtagal ma ahayn oo dee ay barhkoodna soo magacaabeen ragga waxa weeyaan khabarkan dariiqiisa ay dee uu mowduuc kuba noqday taasoo kale hadduu wax caqligu sidaasoo kale uu beeninayo oon dhici karin uu khabar ku yimaado ruuxu siqaba haba noqdo ama kadib uu noqon ama khada ama sihawiyo waa shay baadila uno kaa waa la celinayaa wathaaniya ka labaadi an yukhaalifa inuu khilaafo weeye khabarkaas hiqadu nasa kitaabin kitaab naskii dee san ognahayna kitaabku waa qur-aanku waa inoo tawaaturay wuxuu faa-iideynayaa inay hubuudkiisii ayaa qadciya cilmi buu faa-iideynayaa iyo yaqiin khabarulwaaxidkuna dee marka horeba xataa haddii tacaarud meeshaa jiro dee inay khabarkan cilmiga faa-iideynaya naskii qur-aankee cilmiga faa-iideynaya wixii dani keenayay mmade uma qumayo oo ma caaridayo ee hadduu nas kitaab uu khilaafo eeg hadde ta'wiilna aanu aqbalin weeye hadduu ta'wiil aqbalayo dee waa la awili markaa dabadeed waxa weeyaan lagama dhigayo wax baadila aw sunnatin sunno inuu aw khilaafaba weeye mutawaatiratin sunnuna markuu tawaaturo iyaduna horeynu usoo marayo dee waxyaalaha uu keenayo sunnaha xadiidka mutawaatirki waa inuu cilmi faa-iideeyo cilmigaas dee waxa weeyaan ruux kastaaba inuu yaqiiniyo uu ku qasban yuu ictiqaadiyo inuu iska daafici karahayn haddaba khabarkii ama sunnihii mutawaatirka ee cilmi faa-iideynayay ama naskii kitaabka haddii xadiid caaridaya aan aragno oo wixii uu ku yimi waxa iyagu ku yimi uu khilaafsan yahay haddii aynu awili karno oo taas ta'wiil maqbuula dee waa la awiliyo oo si iyagii waafaqsan baa lagu fasiri oo lagu xambaari haddaanay taasi suurtogelayn waa baadil khabarkaasi oo khabarkaasi mid jira ma aha fa yuclamu waxaa la ogaanayaa annahu laa asla lahu khabarkaasi inaanu asal u sugnaanin aw amase mansuuqun hadduu dee sunno mutawaatir oo haabitaa uu khilaafsan yahay dariiq suganna inooguba yimaado aynaan la jamcin karahayn ama mansuuqun buu noqonaya mid la nasakhay amase waa waxaan asal ahayn marka horeba taas oo bal markaa ka labaadna waa inuu naskii kitaabka ama sunnaha mutawaatirka khilaafo wathaalithuka saddexaad an yukhaalifa inuu khilaafo weeye alijmaaca ijmaaci ijmaacu mar waa dee inoo dambeeya qaybuu yeelan doonaa ijmaac qaciya jira oo kaa dee imaka tawaatur ahaana laynoogu soo naqliye qowliga ahaaba weeye een arrinku ahaynuun ijmaacani wuxuu ku xasilay inagoon ka warhayn wax masaladaa khilaafsan oo dee cadamu maalan cilmi bilkhilaafna kolley dee maaha yaqiin aan hubno inaan mukhaalif jirin inagun baan ogeyn weeye markuu ijmaacu noocaa yahay iyada taasi waa gaar laakiin ijmaacii sariixa ee qaciga ahaa haddii nas ama xadiid khilaafsan aan aragno ee ummadana ijmaaceeda ama inay waxba dee ijmaaceeda macsuub cismay leedahay oo ilaahay uu ka dhowray ummadan ka xafiduu ka ilaaliyey shay baadila inay ku ijmaacdo haddaba dee khabarkan wax ka duwan haddii ijmaacii sariixa ee qaciga ku yimaado ama waa mansuuq ama waa baatilun ayuu noqonayaa waxaa khilaafsani sidaa daraaddeed sahwi ha u dhaco kadib ha u dhaco had ha u yimaado haddaanu mansuuq noqon kaasna fa yustadallu bihi waxaa loo daliishanaya calaa annahu mansuuqun khabarkaa khilaafa ijmaaca sariixa weeye maha ijmaacii cadam alcilmi bilmukhaalifuun arrintiisu ay ahayd ama kii danniga ahaa dee ijmaaca sukuutiga calaa annahu mansuuqun inuu mansuuq yahay awlaa la asla lahu asal inaanu usugnaan dee kollayna ijmaacu mustanad la-aan ma yimaado waxaan waxaan ay bal maalan aaraadii a'imadii ijtihaadkii iyo culimadii mideeyey ee mid keliya ka dhige ka dhigay inay waxaan isku waafaqani waa nas jira uun waa mustanad jire maaha uun faraaqiyo ijtihaad uun iskuma waafaqayaan maxdi ah kolley kaas baana ah dee kan ama hadduu la nasakhayana ka wax nasakhaya noqonaya kan aan hayno dee nasakhaya bal ama dee ka isagu ka raajaxsanee isaga midkii sababtaas daraaddeed ay isugu khila culimmadu ay ugu ijmaaceenna noqonaya fa yustadallu bihi calaa annahu mansuuqun aw laa asla lahu amase asal inaanu u sugnaanin liannahu shaaniye laa yajuusu ma bannaana an yakuuna inuu noqdo saxiixan habarkani inuu saxiix yahay oo hayra mansuuqin aanu mansuuq ahayn oo waatu ijmacay markaa ijmaacdo alummatu calaa khilaaf hadduu saxiix aan mansuuq ahanyay ummaddu didkii iyo khilaafkii kuma ijmaacdeen taas suurtagal maaha ee waxa weeye dee ama waa mansuuq ama asal baanu lahayn khabarka ijmaacii sariixa baan leenahay qadciga kolley ijmaacuna haatan inagama dheero markan umuurahan tarjiixaadkiiyo taa kaba baxno waa waxyaalaha inoo iman doona bal adugu kaa isagu wixii macquulka ahaayee dee caqligu lain saa si ka duwan inaanay wax ku imanayn uu sugayay oo kale markaas taas ama waxa weeye dee sariix alcaqli ka hor imanaya ama naskii dee bal maalan ama manquulkii nooga hor imanaya ama qur-aan ha noqdo ama sunno mutawaatirtay haba noqdo bal kaas oo kale waxa weeye culimadu ku tiriyeen inuu dee wax khabarkii iqada loo celinayo yahay bal dee kutubta musalaxa intaa wax ka badan baa ku sugan khabarka se halkan bay noogu suganoo waxay taasi daliil u noqonaysaa khabarka taa ku yimi inuu mowduuc yahay oo kale sayuudi alfiyadiisii waqaala bacdu alculamaai lkumali uxkum biwadci khabarin in yanjali qad baayana almacquula aw manquulan khaalafahu aw naaqada alusuula oo culimmadii waaweyneyd barhkood baa waxay yidhaaheen waxaad xukumtaaba khabar inuu mowduuc yahay rasuulkii ilaahay aanu odhanoonu asal lahayn haddii dee bal maalan uu noqdo qad baayana almacquula waa midka horeynu hayno aw manquulan khaalafahu waa ka labaadan hayno oo wixii dee manquulka ahaa ee la hubay la hubay uu khilaafsan yahi caadsan yahi aan lalana jamcin karayn la awiili karayn isagii taasna waa khabarkaasna mowduucnimadiisa xukum aw naaqada alusuula amase usuushii uu burinayo usuusha warabtaa ay ku fasireen usuushu maaha usuushan aan hayno ee wuxuu kaba cabiraa wafasalu lakhiira xaysu yafqidu jawaamicu mashhuuratun aw musnadu oo markay usuusha burinayay dee halkaa musalaxbala joogo ay kaba cabiraan waxay ku fasireen in kutubtii dee shuhurowday ee jawaamic iyo sunan iyo masaaniidba lahayd ayaa xadiidkii aanu kuba jirin waana xadiid la sheegayo kutubtaasoo dhanna dee waxa markii la tatabucay lagama helayo waa waxaan jirin kaas oo kale macnaa usuushiibuu burinayada iyada taas bay kuba fasiraan waa alfiyada suyadi matigeediiba bal haddaba umuurahaasi waa umuuro keniya ruuxii iqada khabarkiisii in la celiyo waraabicu kii afraad oo isaguna keenayay radin ruuxa hiqada khabarkiisa la radiyoon la aqbalin an yafarida inuu la gooni noqdo weeye alwaaxidu mid uu la gooni noqdo biriwaayati maa kii riwaayadii yajibu ay waajib ahayd calalkaafati waa dadkao dhanba weeye ama guud ahaan qaaliban kaafa iyadoo xaalo ay luqada fasiixa u isticmaalaano dee nakeesan oo kale ali aanay ugu jirin waayahay ilaa kaafatan oo kale waa yajibu calalkaafati waa tan laakiin dee kutub kala duwan way noo dhacday kaafadii iyo dadkii guud weeye waa cala aljamiic ay waajib ku ahayd cilmuhu inay waxaa ogaadaan oo dee bal matalan marka la eego sa uu taabanayo dhammaantood waxaas ama naskaasi inaanu in gaara uun aanay warine dadkao dhammi inay macrifadiisa hayaan iyo cilmigiisa waxay waajib kuba ahayd uun fayadullu dalika taasi wuxuu tilmaamayaa calaa annahu laa asla lahu inaanu asal lahayn liannahu laa yajuusu ma bannaana an yakuuna lahu aslun khabarka caynkaasa ay waajib ku ahayd cala alkaafa ama cala aljamiici inay ogaadaan oy ka warhayaan waayo wuu wada taabanayaa waa wada shamlinayaa inuu asal leeyahay oo wayanfarida uu la gooni noqdo huwa raawigan mid alwaaxid weeye kaa keliye bicilmihi garashadiisii uu la gooni noqdo min bayni alkhalqi alcadiimi khalqiga aada u badan dhexdooda oo barhkood mihaal waxay ugaba dhigaan dee khabarkan ay sheeganayaan qoladaa shiicadaas ama itnay cashariya ay leeyihiin rasuulkii ilaahay baa si sariixa ama nas ahaan u sheegay cali ibnu abi aalib inuu khaliifadiisa yahay oo yidhi anta alkhaliifatu min bacdi yidhi khaliifada iga dambaysaa tahay taas oo dee ay bal matalan waa saxaabadii baa wada joogta waana arin bal matalan markaa guud ahaan dee macrifadiisa iyo cilmigiisa loona wada baahnaa ay ahaydna in la wada ogaado shaksi keliya oo sheegay oo keliya dee taasi khabarka caynkaasa kuma filo waa wax tilmaamaya khabarka caynkaasi inaanu jirin haddii kale dee saxaabadii badnayd ee xataa kuwii abubakr khilaafadiisa suge umuuro dee bal maalan dawaahir ay bal maalan tilmaameen sida rasuulkii ilaahay khilaafadii inuu ka dhigay kii isaga bal maalan salaadii bedeliya umuuraha ay u daliishadeen oo kale qolooyinkii iyagu bal markale taas ra'yi lahaa laakiin aan wax kale oo daliilo dee bal maalan taa ku horjoogsadaan aan laba iman umuurahaas cilmigeed ma dhaafeenba weeye oo mar damba un cidimay sheegateen bal maalan markaa waxa ay ahayd cala aljamiic inay ogaadaan oo markaa mid keliya uu sheegayo taasi waana waxaan dhac ahayn oon suurtagal ahayn oo markaa khabarkaasaan asal lahayn weeye amaan jirin walkhaamisu kii shanaad an yafrida inuu la gooni noqdo weeye waa alwaaxidu de waaxidkiina hadda waa khabar alwaaxidkii baan uga jeednaaye shaksi keliya maka maaha biriwaayati maa kii riwaayadii jarad ay ku socotay ay ku dareertay bihi isaga alcaadatu caadadu an yanqulahu inay soo naqliyaan ahlu tawaaturi tawaatur ehelkii waayo waxaan bay dee marka la eego waxaan la sheegayo dad tawaatur gaadhay baaba u joogay oo markaa mid keliya ama dee cid koobanunbaa soo naqlisay intii kale o dhanna waa kuwaa ma sheegin falaa yuqbalu lama aqbalayo oo taa lama aqbalayo oo bal maalan waxay caadadu keenaysay buu leeyahay dad badani inay soo naqliyaan oo bal maalan markaa haddana mid iyo laba uun ay sheegeen oo intii kaliya la wadaagsatay meesha laxuduurkeeda ama la joogtayna cidi aanay kaba sheegin ee taasna waxay tilmaamaysaa khabarkani inaanu asal lahayn oo dee halkan xataa shaarixa ama sheekha musanifka kitaabkiisa sharaxa ayaa wuxuu mihaal ugaba dhigay hadday dhacdo dee bal imaka iyaday maalin jumcaa la joogo dadkii salaadii jumcada la joogo uu la sheegto in khadiibkiintu mimbarkii ka soo dhacay halkaa uu kuba dhintay oo dadkii badnaaye jumcada joogay mid iyo labunbaa sheegay wax kaloo hadalayaaba ma jirto ruux baa yidhi saasaa dhacday xaadiadaasaa dhacday waa dee marka la ega xaadiadu say u dhacday waa shay qariib oo waxay keenaysaa warkaa in la isgaadhsiiyuu faafo markaa ruux keliya ayuunbaa sheegay dadkii kale ee meeshaa joogay wax kaloo hadal hayaa ma jiro waa khabarka waa been oo markaa khabarka caynkaasa ay ahayd dee eg ahla tawaatur ama inuu faafo aan laga aamusin waayo dadka intaa laga joogayna aanay ka qaafil noqon inay wax maaha qarsoono inta kale ay ka qaafil noqonayaan maaha waa arrin dhammaantoodba ay markaa cilmigeedii wadaagsanayaan waxay taasoo kale dad tawaatur gaadhay inay wixii meesha joogayba soo naqliyaan haddii mid iyo laba iyo saddexun ay warkii sheegto intii kale wax sheegayaaba aanay jirin khabarkuma jiro weeye been buu noqonayaa masalbo bal maalan taasna waa tan oo wax caadadu marka la eega caadaan waayo waxaa jirta kol xaadisa dhici karta oo dee dadka intoodii badnayd kaba qarsanoo in koobani ay ogaan karto in caadadu ahayn in dad intaa leeg haddii intay wada gaadho ay soo wada naqliyaan taasoo kale dee waa la aqbalaya laakiin arrin saasoo u weyn oo kale dhacdo saasoo dhan dhacday waa dee waa mihaaluntani waa dhacdada la midka oo dhan ee haddana ay waxa soo naqliyey dadkii faraha badnaa midharhuun uu noqdo intii kale ay kaba aamusaan oon la sheegin dee taasi waxay keenaysaa khabarkaasi inaanu jirino waa kan yidhi liannahu laa yajuusu ma bannaana an yanfarida macnaa an yanfarida alwaaxid weeye mid keliya inuu la gooni noqdo fii mili hada waa noocan oo kale waa maa jaarat bihi alcaadatu an yanqulahu ahlu tawaatur biriwaayati warinta in mid keliya la gooni noqdo xaalada caynkaasa suurtagal maaha waa wax qariiba waa wax la wada naqliyo oo la wada sheego bal markaa taas oo kale in iyaduna waa waxyaalaha inoo cadaynaya khabar alwaaxid ama lagu celinayo bal taasi waa umuurihii lagu celinayo faama idaa warada hadduu soo arooro khabarkii mukhaalifan xali waa khabaru hiqa hawaanan maaha hadduu marka horeba aanu hiqayn sidiisaan u celinay khabarkii ee waa ruuxii hiqada lagu kalsoonaa ee laakiin dee bal markaa khabarkiisi uu soo arooro mukhaalifan xaariye lilqiyaasi qiyaaskii isagoo khilaafsan waa masaa'il tani qayb hore aynu soo maray ayay tani ku jirtay oo dee barhkood baa aynu soo maray khabar alwaaxid hadduu qiyaaska khilaafsan yahay inaan la aqbalahayn oo kale barhkood usuushooda ay kaba mid tahay inaanay taa arrintu ahaynna waynu soo maray tin buu dib ugu soo yar celiye oo waa umuuraha waa lagu celinayaa laakiin hadduu yimaado isagoo qiyaaskii khilaafsan dee waaba nas hadduu xadiidba yahay waxaana la yidhaha laa qiyaasa maca nas oo qiyaas iyo nas hadday iskhilaafaan naskaa la qaataa qiyaasku waxa loo baahdaa marka aan nas jirin in waxaaba la yidha qiyaaskan in waxa weeyaan nas khilaafsanna waa kan ay kaba cabiraan waa cillo ayuu qiyaaska kuba yahay oo fasaadulictibaar ay kaba cabiraan oo qiyaasku markuu naski khilaafsan yahay fasaadulictibaar ama waa fasidulictibaar markaa saas oo kale qiyaaskiibuu khilaafay waa si aynu khabarkii musaraadka iyo barhkooda ay yidhaaheen fuqahada aynu ku soo maray iyada taas lama celinayo aw amase in farada uu la gooni noqdo alwaaxidu faama idaa warada mukhaalifan xaaliya lilqiyaasi oo dee weli jawaabtu way noo dambaysaa dee jawaabtii idaadii aanunba hadalka iska sii riday aw in farada uu la gooni noqdo alwaaxidu ku keliyihi biriwaayati maa kii riwaayadii yacumu bihi uu caam yeelayo albalwa waa takliifka iyo imtixaanka dadkii iyo baahida ay u baahan yihiin uu wax shaamila yahay kolle cibaaradan horeynu usoo maray waxaa lafdiga markii uu lahaa iyadna khabar waaxidkii waa la aqbalayaa oo dee waa lagu camal falayaa haddii uu kuba yimaado dee waa wax ay dad dee markaa taa ay cumuumalbalwa kaba cabiraan uu kuba yimaado cumuumalbalwana horesan usoo sheegay waxa bal maalan waaba waxyaalahan ay dadku dee macrifadiisii ay u wada baahan yihiin oo dhan ayay kaba cabiraan cumuumalbalwa ama waxaaba la yidhaha waa alxaala aw alxaaditha alatii tashmulu kahiira min annaasi wayaxtarizu lixtira wayascubu ama wayatacadaru lixtiraazu canha waa xaalada iyo xaadithada dad badan gaadhaysee shamlinayse ay adag tahay in layskaba dhowro layskaba ilaaliya mas-uuliyiinta barhkood baa waxay kaba cabiraan aldaruura almulixa ama alxaajata annaas bay barhkood kaba cabiraan ama aldaruurata almaasa ayay kaba cabiraan oo bal taasoo kale ayay kaba cabiraan mas-uuliyiinta qaarkood dee xagga fuqahadana masaa'il baa jirta ay iyagu marka la eego takfiifkeeda xaggan waayo jaanibka taysiirkaiyo takfiifkana way timaadaayo takfiifkeeda iyo taysiirkeeda oo kale ay daliilkaba ugaba dhigeen uun suuradan cumuumulbalwa ay ugaba dhigeen oo dee amhiladoodii macruufkayd waxa kaba mida madaafka oo kale kasoo qaad hadday masaajid masaajida kamida ku timaado waba taas haddii dee xamaamka iyo shimbiraha jooga oo badan een lagaba ilaalin karayn darqigoodii iyo dee wixii bal maalan iyada kaba soo baxayay ay ku bataan oo ruuxu inuu ku joogsado mooye si kaleba aanu jirin oonu iska ilaalin hayn oo kale dee aan nijaasnan idhaahno oonu iskaba ilaalin hayn laakiin aan la iskaba dhowri karayn taasoo kale yidhaahaan waa nijaas macfiyay noqonaysaayo sababtu waa cumuumulbalwaabay kaba cabirayaan waa dee arinkan ayaa wax caama aan la yska dhowri karahayn oo kale marka haddaba qolooyinkii aynu soo maray ee lahaa khabarku hadduu yahay maa tacumu bihi lbalwa ruux keliya ama dee khabar axaadna uu inoogu yimaado lama aqbalayo taa looguma camal falayo hadalkooda waxay ahaayeen ama xujadooda san horeba usoo maray nooca caynkaasa ee dad badan shambinaya ama dad badan aan la yskaba dhowri karaynee dadkao dhan kuba imanaya ama dadkii ay u baahan yihin inay ogaadaan hadiyo goor su-aashaa ku badnaata isweydiintaa ku badnaata jawaabtii taa laga jawaabayayna way badnaataayo marka waxay noqonaysaa dee in waa waxaa hadiyo goor su-aasha badan tahaye dad badani inay soo naqliyaan xukunkiisii iyo khabarkaasi siduu kuba yimi haddii wixii caynkaas ahaydee dee baahidan loo baahan yahay daraaddeed su-aasha dadku ay kuba badnayd ee jawaabtuna ay taa kuba badnaanaysay ay noqoto ruuxiyo laba ay soo naqliyaan dee markaa wuxuu si noqonayo kale nooca waxaa kaafo oo dhan cilmigeedu dee iyagu ay u baahnaayeen cid kooban ay noo soo naqlisaynu qaybta hore kusoo marnoo kale uu shabahaya ama uu la mid noqonayaayo sidaasaa loo celinayaa laakiin bal arrinka waynu soo marray hore wax khabarkii loo celiyo taasi maaho waataynu soo marrayba iltiqaaul khitaanayn oo kale maydhiga kaba imanaya ee kulankan hadiyo goor rag iyo dumar kulmayaan waa waxyaalaha caamka waa waxyaalaha dadka badankoodii dee wixii heerkaa gaadhay oo dhan shamlinaya waa xaalo haddana way qarsoonayd bal maalan haddii aan insaal dhicin in maydhi kaba imanayo waa tii saxaabo aynu soo marray iyaga taa aan qabin markii dambe saxaabadu ay taa isku qabatayna waa shay caamana waa shay loo wada baahan yahayna khabarkii cayashay aqbaleen ay tihi waa laga maydhanayaa oo kale masud dakar baaba kaba mida axaadiisii ku timid ee ruux kasta waa cudw isaga ka midoo waa taabanaya in laga weysaysanayo oo kale dee bal maalan uu weysada wax jabinaya yahay ee waxaa loo laabmay ciddii khabarkoodu taa ahayd baa loo laabmay waana xaalo caam ah oo dadkao dhan kuba imanaysa oo dee bal maalan de waxa weya saa aan kaba cabirna haddaan doona aan layskaba ilaalinba karahayn taas haddaba haddana weysadii inay jabinayso dee akhbaartii laga qaatee loogu camalfalayo akhbaar axaadinba weeyaanoo waa taas saxaabadiiba ay ugu camalfaleen umuurahaas haddaba tani ma noqonayso muxuu ka cabiray waa tan jawaabtii lam yurad haddii khabarkii uu noqdo waaxidkii min qiyaas mid khilaafsan ama uu ku yimaado khabarulwaaxid wax dee caam ahoo dadkao dhammi waxa ay u baahan yihiin ama shamlinayaba ah ee macrifadiisiiya markaa dadka ay u baahan yihiin cid gaari un ay noo wariso iyada markaa waa laga aqbalaya khabarkii lama celinayo waqad xakaynaa waan soo naqlinay alkhilaaf fii dalika khilaafka tan kuba sugan halkii baynu kuba soo marnay markii dee khabar waaxidka aan soo haynay inay dee lagu camal lagu camal falayo iyo dee waxyaalaha aan looguba camal faligu taa uu inoo soo horreysiiyey faqna can icaadati inaan markaa dib u soo celino un walow anigu aan hadal ahaan u laabma imaka inaan dib u soo celino taa hore inagaga filan faslun faama idanfarada hadduu la gooni noqdo raawi weeye ama waaxidkii بنقل حديث حديث ورنتي ما إذا فرد هدو لقون النقضة بنقل حديث واحد شخصي ولقون النقضة أما إذا انفرد وكي واحد كأولق النقضة بنقل حديث واحد ولا يرويه غيره يسقون ويعد كالآن ورنين لم يرد خبره خبر كيس لم عرنيه ومثلا تنوى محي إن بل هدي روح با حديث ورنية كريجي cid kaloo xadiidkaa la wadaagsatay ma jirto waa noocan qariibkaba ay culimmada xadiidka kuba idlaaqaan ama dee qariibkii mutlaqaba ahaayo isagunbaa warinaya cid kale lamay wadaagsan kol hadduu hiqo yahay oo lagu kalsoon yahay xadiidkii waa la aqbalaya oo kelinimadiisa uu la gooni noqday oo maxaa dad kale ay u warin waayeen xadiidkii looma celinayo dee waatan aan ognahayba axaadiida qariibkii haddana saxiixa inooguma sugan ee barhkood axkaam waaweyn oo waasica oo abwaab badan gelaysa iyagu ayiin kuwii dariiqosaay ama dee bal maalan lagaba qaatay axkaamtaas ama ay daliilkaba u yihiin keliya jira ama daliilka jira haddaba kaa lam yuradda khabaru wakada saasoo kale waxaa kadalika low infarada hadduu la gooni noqdo waa raawigii keli ahaa ama dee biisnaadi maa kii isnaadintii arsalahu uu irsaaliyey hayruhu hayrkii aw rafci maa kii rafcintii waqafahu uu waqfiyey hayruhu hayrkii aw biziyaadatin ziyaada uu la gooni noqdo laa yanquluhaa aanu soo naqlinayn hayruhu hayrkii isaguna saasoo kale weeyo muxuu saasoo kale ku yahay lam yuradda khabaru khabarkiisii lama celinayo tanna waa masa- ma- ma- iyadna masaa-idda kolley halkan musalax way wadaagsanayeenoo horaan usoo wadaa maragnay umuurahan walow dadka qaar aanay joogin ee waxa ay tahay xadiis baa dad mid wax ka badan baa wariyey kasoo qaado jamac baa xadiidkii wariyey jamaca qeyb ka mid ahayd ama intoodii badnaydba haba noqotee xadiidkii waxay ku wariyeen mursalnimo oo waaba dee ruwaad baa xadiidu wada warinaysa xadiidkii baa qeyb iyo ka mida waxay ka dhigeen xadiid mursala inuu yaho saxaabigii muushe may sheegin marka nin raggaa xadiidka warinayay kaba mida ama raawi ayaa xadiidkii isagu xadiid musnada ka dhigay macnuhu markaa waxaa la isugu khilaafay xadiidka riwaayadiisii mursalnimo iyo musnadnimo markaa mid baa la gooni noqday in la isnaadiyo oo saxaabigiina la sheego kuwii kalena way irsaaliyeenun taasi waa suuro suurada labaaduu dhigtay xadiidkaa bal naftiisuun ka soo qaad ay majmuuca ama jamac ay wariyeen ayaa dee qeyb dadkii warinaya ka mida xadiidkii waxay ka dhigeen mowquuf kalaam saxaabi bay ka dhigeen laakiin nin raggii xadiidka warinayay ka mida ayaa xadiidkii rasuulki ilaahay u tiiriyey oo marfuuc kaba dhigay marka halkana maxaa jira alikhtilaaf bayna alrafci waalwaqfi xadiidkii baa la ysugu khilaafsan yahay marfuucnimo iyo mowquufnimo ciddii rafciga rafcigaa ziyaado maanta ah isnaadkuna waa ziyaado ciddan rafciga ama isnaadka la timina waa ruux keliyaba kasoo qaado dadkii kaleu kala gooni noqday isnaadinta xadiidkii la isnaadiyo ama dee waxa weeyaan la la rafciyo iyadoo dadkii kale ay mursal ka dhigayaan ama ay mowquuf kaba dhigayaan suuradaa wuxuu leeyahay marta dambe aan gaadheen ama raaciba tiisa saddexaadna isagu dariiq buu wada mariyey xadiidkii baa la wadaagsaday mid wax ka badan baa xadiidkii warinaya markaa dadkii xadiidka warinayay mid ka mid ah ayaa ziyaaduu sheegay ziyaado ayuu sheegay aad intii kale sheegin xadiidka asalkiisii way wada leeyihin intii kale way wada warinayaan bal maalan xadiidkii zakaatulfitri ka soo qaadee rasuulki ilaahay inuu farad yeelay oo waxa weeyaan dee kii xorta ahaa iyo kii dakarkaa iyo kii yaraa iyo kii weynaaba adugu uu ku farad yeelay saac bal maalan cuntadii ah ama timir iyo waxyaalahaas ah xadiidka iyadoo intii la wadaagsaday ayaa barhkood dee waana siday culimada qaar walow aanu la gooni noqon ay kuba tiriyaane mithaal musalaxan aan ku aragnay imaam malik ba ka soo qaado in riwaayadiisa ay timi min almuslimiina intii kalena lafdiga min almuslimiin lama y socon walow cid ay ku waafaqsan ay jiraan laakiin mithaalka kol haddii iidaax un loola yimaado masaladii ay kugu caddaato xataa haddaanu mithaalku munaasib ahayn maqsuudkii waa laxasi waan helaynaayo mithaalka waxay yidhaahaanba dee lama bushiyo washaanu llah yuctaradu lmithaalu id kafa fiihi lfardu walixtimaal oo mithaalka lama bushiye waayo arrinku waxa weeyaan bal hadduu arrinku saa u dhaco ama ixtimaalkaasaa ku filan sababtoo iidaax baa loola yimaadaa bal maalan lafdiga min almuslimiin ziyaado aan in ruwaadii bal maalan aanay kala sheegin bay tahay mithaal aan baan leeyahay walow ruwaadii ee imaamka la wadaagsatay ay jiraan marka suurooyinkaas saddexdaa muxuu leeyahay intuba idma keenayo uun waa ruux baa la gooni noqday inaan u celino oo kii musnadka ahaana ee isnaadiya xadiidkii musnad kaba dhigay ama xadiidkii marfuuc kaba dhigayna kol hadduu iqayay rafcigii iyo isnaadkii waan ka aqbalaynaa sababta waa ziyaado cilmi oo imika agtiisa kuba sugan bay noqonaysaa kan kale aan agtooda kuba sugnayn uu laba dheeriyey kol hadduu iqa yahay kelinimadana xadiidkiisii uu isagu la gooni noqday taa ama dadkii kale uu ku khilaafay xadiidkiisii ma celinayso ziyaadadiina tewasay in badan oo usuuliyiin iyo fuqaha iyo muxadisiinta qaarkoodii ay kuba tegeen oo ah in ziyaadatu hiqa maqbuula waatay kaba cabiri jireen ruuxuu kol hadduu hiqa yahay wixii uu soo kordhiyey ee uu ziyaadiyey waa la aqbalaya marka in ziyaadanimadan uu dadkii kale aanu dee waxaani iyagu la wadaagsan uu isagu la dheeraaday kol hadduu asalkii xadiidkana ay la wadaagsanayaan xadiidkiisii kuma keenaysa raddin iyo celin taasi waa sida dee in badan waa qowlkaas jira waqaala bacdu asxaabi alxadiidi yuraddu asxaabta xadiidka barhkoodu waxay yidhaaheen waa la celinayaa laakiin kolley waxaan filaya masaa-ishan taxqiiqeedna musalaxi baan ku soo maray waxa ay tahay markaan ahlulxadiid eegno walow aqwaashu intan aanay ahayn oo waa la sanoo kale waa la aqbalaya intooda badan ay u tiiriyaan waa la celinayaa qowlkana barhkood ay yidhaaheen barhkood ay axfad iyo aclam iyo waxyaalo ay kala qaadqaadeen kollayna ziyaadadu kol hadday tahay haddii dee ay wax ay daahirkoodu tacaarudba aanu jirin ay tahayna dhib ma laha oon tacaarud jirin laakiin haddii tanaafi dhacayo inay is-anfiyaan oo haddaan ruuxan riwaayadiisii aqballo intii kale riwaayadoodii inaan ka celinaa meesha khaasatan ziyaadatu hiqaat ay ka dhalanayso taa waxa ay tahay arrinkii ay muxaqiqiintii muxadisiintu ku socdeeni waa in tarjiix loo baahdo tarjiixana dee awjuhda inoo soo socotay keyrkood baa lagu kala raajix yeelaa sababtuna waxa weeye markay xadiidka shaadka aba sheegayaan waxay ka dhigaan ruux hiqiy wixii uu la gooni noqday uu ku khilaafay mee dadkii kale ka mudnaa un uu ku khilaafay waa kuwa xadiidkiiba shaad ka dhigay aan la aqbalayn sababtuna ikhtilaafkan ayaa meeshii jira haddaba in waxa weeye ziyaadadu si kasta looma aqbalo dee si kastana looma wada celiyo ee haddii aanay wax tanaafi ka dhaxayna dhib mala waa la aqbalaya haddii laakiin tanaafi meesha imanayo oo midkood haddaan aqballo tii kale inaan celina ay ka dhalanayso markaa tarjiix baa loo baahnaya waa in la kala raajix yeeloon taas baa muxaqiqiinta qowlkood muxadisiinta u ahaa laakiin aqwaasha ziyaadada iyo aqbalkeeda ku sugan dhowr iyo toban qol way tahay oo walow ciraaqi alfiyadiisa dhowruun ay ahayd ay koobnayd ama saddexuu ka dhigtay markii dambena uu ibnu salaax iyo dee bal matalan sidii u qaybiyey ziyaadada uu raaciyey suyudi oo kale dee toban in ka badan ayuu ku soo arooriyaa walowni dee aqwaashu ciddii lahayd iyo si idaax badan yani la socon waxyaalihii la kala yidhi un waqaala bacdu asxaabi abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisa barhkood waxay yidhaaheen idaa lam tunqal haddaan lasoo naqlin aziyaadatu ziyaadadii naqlal asli asalka naqlintiisii waa ka naqli lasli asalkeedaaba sidii loo soo naqliyo kale aan loo markay noqoto tan dambe weeye ziyaadatu hiqataa lagaba cabiro haddii asalkii si loo soo naqliyo kale aan loo soo naqlin lama aqbalayo kollay cibaaradan dee waxaa la arkaa kutubtooda qaarkoodna inaanaysan u dhicin laakiin ujeedadiisu ay tahay dee waana sidaa kutubtoodaba kuba sugan eh maala jamac baa xadiidkii warinaya jamac baa warinaya jamacaasi wariye xadiidkii ama jamaacadaa warisay mid kamida ayaa ziyaado soo naqliyey isagii mid keliyuu noqday xaggii kalena jamaaca jira marka dayna xadiidka asalkii jamaaca soo naqlisee ziyaadadana jamaaca may warin barhkood dee ha ka aamuseen be waa ruux keliya warinaya marka waxay noqonaysaa ziyaadadan sida loo soo naqliyey inaanay asalka si loo soo naqliyey lamid ahayn oo asalka jamaaca warinaysay halkana jamaaco maahay waa ruux keliya marka caynkaasa waan celinaynaa haddii laakiin naqlal asli lasoo naqliyo oo xadiidkii asalkiisii jamaaca warinaysay ziyaadada nafteedana mid waxa la gooni noqday maahe jamaaco iyagii kaba mida ayaa ziyaadadan sheegay oonay kuwii kale sheegin markaasoo kale ziyaadadii waxay noqonaysaa sidii asalkii wax iyadina loo soo naqliyey iyadina jamacuun baa warinaya bal taa waan kaba cabiraynaa ibn اlhumaam oo kale kitaabkiisan ataxriir waa kitaabna malaa labada dariiqadii fuqahada iyo dariiqadan bal maalan mutakalimiinta uu kuba jamciyo ama ay kaba cabiro isaga cuwaanka sayaal dariiqadii xanafiyada iyo dariiqadii shaaficiyada oo kale waayo tan dariiqada mutakalimiinta ay kolkol shaaficiya idhahan ciddii iyaga aliftay baa aada u badnayd oo walow dee xanafiya mee xanaabila iyo maalikiya ay la wadaagsadaan iyo sharaxiisan iyadna taysiiru taxriir la yidhaha amir baadshah ama narkaa dee maxamed amiin kaas uu isaguna leeyahay oo taysiiru taxriir oo dee waana si habkii horey u madbacaysay dhex geli jiray oo kale cibaaradooda waxay ahayd ziyaadadan haddii dadkan warinaya eeg dadkan may aan warin markan caada ahaan eegno dad ay wada dhaafi karto aanu ahayn oo bal maalan majliskan oo kalea la wada joogaa majliskaasun baa lagu wada wariyo majliskeedu waa mid ziyaadadiiyo ziyaado la-aanta dadka meesha joogayna dee dad intaa laeg ziyaadadani ma wada dhaafi karto oo iyaga marka la eego caadi ahaan kama wada qaafil noqon karaan ziyaadada dadka intaa laegae joogay majliskii la dhamaystay laba fadhiyey marka caynkaasa ziyaadada lama aqbalay dhan laakiin hadday laba majlis kala noqdaan ama dadka kale dee ay dad ay dhaafi karta ay yihiin caadi ahaan oo kale ama dee bal maalan markaas waa la aqbalaya kolley waana tay barhkood kaba soo naqliyaan bal dee matniga suyuudi walaanu iyaga uba tiirin dee usuuliyiintan shaaficiya koodna qowlkood ay tahay waqiila waay fii ma in rawaa kula cadad waay taas buu kaba cabiraayo oo markaa marka haddii dee mid kastaba ziyaadada iyo ziyaado la-aanta jamac ay wariyeen oo kale jamac ay wariyeen ayaa wuxuu markaa kaba dhiga in dee laba yidhi haddii dee ay yihiinba kuwaasi waayn iyagu aan sheegin dad marka la eego cadad ahaan marka la eegiyo caadi ahaan aan waxa weeyaan arrintani aanay dhaafi karin markaa lama aqbalayo haddii kale waa la aqbalaya وهذا خضهم قولك نوى خضا لأنه يجوز وحبنان أن يكون أحدهم يذكر إنه يهي سمع الحديث كله حديث لما أنت من مقلي والآخر ككلنا سمع بعضه بركي إنه مقلي أو أعمى سيء تاس إنه يهي صدح دينه وسرعنا يحالو إنه صار شيء غوي مكوح لا يهي قولك سوى خضا زيادة وأن أقبلنا ولو أن يري قولك صوابك وإن ترجح له بعد أن دي تنافي دي كلنا لا أقبله أو وحلا يهي وحصور تقلبه مجلس كلي يبقى هوضا أهاليني midna inuu majliskii wada fadhiyey midna uu dhinaca in qayb ka mida uu joogay waktiga oo uu ama soo galay mar iyadoo lixda la marayo xadiidkii ama se uu intaan xadiidkiiba la dhammayn uu kaba kacay baa suurtagala oonu dhammaan wada maqlin midna wada maqlay ziyaadadiiyo ziyaada la-aanta markaa saa daraaddeed ruuxan siyaadada wariyey xadiidkii si waa la aqbalaya waa la aqbalaya أو أمس أحدهما midkood سمعه uu maqlay مسندا xadiidkii iyadoo la isnaadiyey أو marفوuعا la kor yeelay والآخر ka kalena سمعه مرسلا oo kolkol dee raggan أxaadiiثa warinaya waxa dhacda kol ay nashaadaysan inay xadiidka sanadkiisa dhameeyaan iyo kolkol ay iska irsaaliyaan waa dhacda kolkol صaxaabigu xadiidkii madmuunkiisii ku fatwoodo oo markaa hadalkiisii uu ka dhigayna madmuunkii xadiidku ku fatwoonaya iyo kol isagoo daliilkii sheegaya uu xadiidkii dhameeyaana way dhacda xaalooyinkaasi way dhacan saa daraaddeed ruuxii musnadnimo ama marfuucnimo ku wariyey cillo xadiidkiisa uma noqonayso ruuxan irsaalinaya ama se waxa weeyaan waqfinayo umuurahaasaa suurtagalo aw alakharu samicahu mursalan aw mawquufan kii kalena mursal isagoo ama mawquufa uu maqlo falaa tutraku lagama tegayo riwaayatu hiqati ninkii lagu kalsoonaa riwaayadiisa lidalika arrinkaasun loogama tegayo halin yaraan kaga daro baab lqowli fi tarjiixi axad alkhabarayn cala alakhar wuxuu u baabaysan yahay bayaankii ama hadalkii lagaba hadlayay fii tarjiixi axad alkhabarayni labada xadiid mid ahaan tarjiixiisa la raajax yeelaya cala alaakhari ka kale oo suuradani waa maxay waa baab aada u muhim ah xagga istidlaal ahaan iyo istinbaad ahaana muhim ah iyo fahamkii nusuusta waa wixii iscaaridaya markay akhbaarta iscaaridaan ay iskaba horyimaadaan ama adilada sida loo tartiibinayo qeybdii usuulfiqiga kaba mida ahayd adilada sida loo tartiibinayo loo kala horreysiinayo weeye haddii dee ay iscaaridaan oo dee markaa istinbaad iyo istidlaalina waa loogu baahan yahay bal markaa labada khabar mid ahaan tarjiixii la raajax yeelaya cala alaakhari ka kale wa jumlatuhu hadalka jumladiisi iyo duuduubkiisi waxa weeye annahu idaa tacaarada khabaraani waa khulaasadii eeg horta marka hore laba khabar ama laba xadiid hadday iska hor yimaadaan waa amkana ay suurto gasho aljamcu baynahumaa in la jamciyo tee nooc ta'wiilba haba noqotee in la jamciyo ay suurto gasho wa tartiibu axadiba midkood in la ratibo cala alaakhari ka kale lagu xambaaro fi listicmaali xagga isticmaalka la isticmaalayo lagu camalfalayo ficila waa la samaynaya ujeedadu waa waxa ugu horeeye haddii tacaarud inagu yimaado aan ku dhaqaaqayno oo shayga ugu horeeya waa inaan ku dadaallo bal inaan isu geyno xataa nooc ta'wiil haba noqoto oynu markaa ku wada camal fali karno intay inoo suurto gelayso labadii daliilba intaan ku camal fallo dee markaa ma dhacayso inaan la nimaadno inaan midkood ka tagno kii kalena aan qaadano ee hadday suurtogelayso wey markay suurtogeli weydubaa duruqda kale loo kaca waana noocii jamciga waana noocii debu haddii taasi suurto gasho noqonaya noocay mustalaxa ku magacaabayeen mukhtalifu lxadiid waa kii iskhilaafsanaa daahir ahaan wain lam yumkin dalika haddii jamcini suurtogeli waydaan inaan jamcino inu xadiidka labadoodiiba ku wada camal fallo markaas waxay noqonaysaa inaan taariikh u kacnee waa amkana uu suurto galo nasku axadihima midkood in la naskho bilaakhari ka kaleo midkood naasikh laga dhiga midna mansuukh taasna maxaa lagu ogaanaya ixtimaal ma jira waa in taariikhtii aan helno siay u kala horreeyeen fucila markaa kaasna waa la imanaya waa la samaynaya kii horeeya laga dhigaya mansuukh kii dambana naasikh kol haddii hadda eeg way iscaarideen lama jamcin karayo laguma wada camal fali karayo calaa maa bayantu si aan kusoo cadeeyey fii baabi bayaani aladilati alatii yajuusu takhsiisu biha wamaa laa yajuus waa baab aan hore usoo maray kitaabka qaybihiisi hore aan kuba soo maray santaa kuba soo markaa aan kusoo cadeeyey halkaasaa la iman wain lam yakun dalika haddaba haddaanu arrinkaasi dhicin oo macnaa taas baan suurto gelinba oo dee halku markii hore waa in lam yumkin buu kaba cabiray tana waa macniun waxa suurto geli waaye ama suurtaga inaan ka dhigno midkoodna naasikh midna mansuukho taariikhdii ma hayno say u kala horreeyeen arrinkuna ixtimaal kuma sugnaadeen wax la og yahay bay taasi noqotaa haddii aan ogaan weyno ixtimaalun kama dhigayno kana naasikha kanaana mansuukha oo taasi ay suurto geli weydo markaa maxaa dariiqadii ugu dambeysay waana tabaabkeeda aan joogno rujaxa waa la raajax yeelayaa axaduhumaa midkood baa la raajax yeelayaa cala alaakhari ka kale biwajhin wajhi min wujuuhi tarjiixi awjuhda tarjiixa kaba mida oo awjuhda tarjiix way badan tahay oo dee barhkood baaba seexa ibnu xaafid alciraaqi kitaabkiisa atqiid oo layudaaxiya boqol inka badan buu gaadhsiiyaa sidna tadriibkiisa kolley isagu kaba soo naqliyaa dee boqolkiiyo inkii ka badnaydba waa sheegaa walow toddoba qayboodoo waaweyn u qaybiyo markaa sii kala farcoomaya imaamkan xaazim la yidhaha kitaabkiisa alictibaar fi naasikhi walmansukh min alaahaar intaanu waa dee marka horeba naasikh iyo mansukha axaadiisu u dejisan yahay laakiin hordhaciisa hore ama xaggiisa hore ilaa konton wej buu tiriyaa mid mid u tiriyaa barhkood amhile ay leeyihiinoo dee halkana in waxa weeyaan ah awjuhda tarjiixa axaadiisa lagu kala raajax yeelaa konton wej waana umuuro muhima halkana waxoogaa baan ka arki doonaa ee bal waxoogaa yaanay tiradaa gaadhi be haddaba wej wujuuhda tarjiixa kaba mida ayaa midkood laga raajax yeelayaa wey marka wuxu uhi watarjiixu fi lkhabari tarjiixa khabarkuna xadiidkuna yadkhulu fii mawdicayni laba meelood buu galaa ujeedadu tarjiixu laba meelood buu ka yimaada waxani ha badnaado oo boqolka hala gaadhsiiyo waxaa dhici karta laba meelood unbaan xadiisyada u celinayna laba meelood unbaa tarjiixa keensa dee meel kastaaba awjuh badan bay yeelanaysaa axaduhumaa midkood waa fi lisnaadi isnaadka oo isnaadkan baa dee adigu wujuuh kala duwani ay gelaysaayo midkood ka kale lagaga raajax yeelo walaakharu ka kalena fi lmatni xadiidkuba kolle waa khabar matni iyo isnaadun ama matni baa weji tarjiixu kaba imanaya laba matni baan kala raajax yeelaynaa inagoo eegayna waxyaalihi ay kulansadeen amase laba isnaad baaba dee isnaadkan ayaa tarjiixu uu soo gelaya inagoo bal maalan waxyaale eegayna waana umuuraha marka hore isnaadku inoo horreysiin haddana oo bal markaa halkaa waxoogaa buu inoogaba tirin doonaa xagga isnaadka ilaa labiyo toban buu inoo gaadhsiin doonaa matnigu haddana inoo xigsiin doonaayo isagana majmuuco ilaa bal waxa weeyaan labiyo tobana ayuu isna kasoo dhigan doonaa matniga ee bal maalan labadaasun bay noqon walaakharu fi lmat faama tarjixu fi lisnaadi famin wujuuhin wallah subxana wataala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد فأما الترجيح في الإسناد فمن وجوه فأما الترجيح ترجيحي لبد خبر lakala raajaxa yeelayay fi lisnaadi isnaadka fiigiisa oo istarjiixa ayaa wuxuu ihi laba mowdic buu gelayaa midi isnaadka weeye oo adugu wax isnaad ku tacalluqsan baa labadii khabar lagu kala raajax yeelayaa midna matniga weeyaanoo matniga wax ku tacalluqsan baa tarjiixu uu kaba imanayaa haddaba tarjiixii isnaadka fiigiisa dee xaggaa isnaadka kaba imanayay famin wujuuhin isaguna noocyo ama wejiyo ayuu xaggood ka ahaaday oo tarjiixa isnaadku dee jiho keliya kama imanayo isaguna jihaad mutacadido oo dhammaan ku wada tacalluqsanin xaggii isnaadka ayaa tarjiixaasi kaba imanayaa waxaanu inoo tirin doonaa ilaa labiyo toban wej buu inoo tirin doonaa dee intaasna way kaba badan tahay oo dee kitaabkeenna marka la eego qadar fiican buu sheegay dee kutubtii ka roonroonayd ama kutubtii culimmada ay uba khaas yeeleen atacaarud wa tarjiix waayo waa shay aada iyo aad u muhima baabkan tacaarudka iyo tarjiixu oo xagkii fahamkii adilada la fahmayey istinbaadkii iyo istidlaalkii wax lagaba qaadanayay ayuu dariiri u yahay waayo haddee nusuustii in badan baa xagga marka la eega ruuxan arkaya ama eegaya doonaya inuu daliishadee mujtahidka aha ama doonaya inuu daliishado ayaa umuuro ee bal maalan ay ku imanayaan daahirkooda uu yahay inay iska hor imanayaan walooan shareecadii tacaarud kuba sugnayn ee nadarka mujtahidka ay tahay ayaa umuuro dee waxaasoo dhammina waxay u baahan tahay in lala tacaamulo ma aha shareecadu nusuus kala daadsan oo ka doontaba sida doonta ad u qaadan karto adoon kuwii kale la eegin fahamkii naska aad fahmaysay wuxuu ku xidhan yahay fahamkii nusuusta kalena aad fahmaysay istinbaadkii saxiixa wuxuu ku xidhnaanayaa ee nusuustii mowduucan la wadaagsatay oo lala fahmo oo marka halkaa xukun mid way istaam yeelayaan isbuuxinayaan isfasirayaan umuurihii laysla wada doondoontay maaha uun dee saa hay bal maalan wax sahlanoo naskaad aragtay un aada la boodaysa arrinku ma aha haddaba bal markaa wujuuhdu aad bay u badnaanaysaa laakiin bal kitaabkeena dee waa wax weyn oo asaas bay u tahay kutubna way jirtaa dee qaybtaasah oo dee waxay kaba madbacaysan yihin dee kutubtan usuulka iyo xataa xadiidka iyo ha ku sugnaato qayb ay san oo kale ay umuurahan kaga hadlaane noocan diraasaad hore iyo kuwa dambeba haba noqoto casrigeennane wax lagu khaas yeelay oo tarjiixaas iyo tacaarudkaasun kaba hadloo dee kutubal maalan iskaba roonroon noqonaysa ayaa jirta iyaduna dee markaa masaladii gaar ahaan intay u bambaxday ama mawduuc iyo baabkan dee aada u tatabucayso oo amhiladii badnaydna ay ku sugantahay markaas axaduhaa awjuhda mid ahaani an yakuuna inuu noqdo weeye oo uu yahay axadu raawiyeyni labada raawi mid ahaani sagiiran ku yar walaakharu ka kalena kabiiran de ma aha waqtiga dambe aynu inagu eegayno islaba waaweynaade ee waqtigii taxamulka waqtigan xadiidka ay xambaareen ayaa midkood yaraa ka kalena waaweynaa way is hadday istacaarudaan dee marka hore waxaan soo ogaanay horta in la jamcinayo oo haddii la jamciyo uma baahnin kanaasana iyo kanaasana waan ku wada camal falaynaa macnana waan isugu geynaynaa haddaan jamcin kari weyno ay noo caddaato naasikh iyo mansuukhinayiinna taasaa ka horeynaysa noocan oo dee kii naasikh ahaa baan qaadanaynaa mansuukhina waan ka tegaynaa haddii haddaba umuurahaasi ay suurto geli waayaan aynaan kuna wada camal fali karayno midkoodoon qaadanno kii kale inaan ka tagna ay ka laasimayso awjuhday wax ku kala raajax yeeleen tan baa kaba mid ah oo labadii raawi baa waqtigay warinayeen weeye xadiidka mid baa yaraa dee ruux yarna iyo ruux weyne isku dabdi maaha isku faham maaha bal markaas haddaba deeta kii weynaa ayaa riwaayadiisa la horraysiinayaa sababtuna liannahu adbadu oo xataa hadduu dee siqarkaasi siqar qabla lbuluqa ahaa waqtigaas taxamulku baaba ansaxayo waa waqti aanu xataa xadiidka gudanayn buu ahaa aanu cid gaadhsiin karayn baabay ahayd ayuu noqonaya waqtigan uu taxamulay haddaba isaga ka dabdi badan ka weyn baa uga dabdi badan wixii ay wariyeen iyo fahamkiisii kii yaraa riwaayadiisii baa la horraysiinaya sheekhu mihaal buu halkan laba yimi oo wuxuu uhi walihaadaha saa daraaddeed ayaa qadama uu horraysiiyey cabdullaahi bni cumara cabdullaahi bni cumar riwaayatahu riwaayadiisii uu horraysiiyey fil ifraadi keliyeelka xajka la keliyeela ahayd calى riwaayati anasin anas riwaayadiisi bni malikin radia allahu canhu oo ahaa isagu uu wariyey qiraan rasuulka ilaahay xajkiisu inuu ahaa wa qaala waxaanu yidhi markii ag inta la weydiiyey rasuulka ilaahay xajkiisii ayuu yidhi dee waxa weeyaan ahalla bilxaj xajunbuu ku ixraamtay oo dee keli ayuu xajka uu keli yeelay cumro muu raacin dee mutamaticna ma ahayn bay hadalku marka ayuu mufrid buu ahaa sanadii ku xigtay baa ninkii uun weydiiyey su-aashii oo deetuu ku yihi miyaad kal hore ama caama awal anaad su-aashani weydiin oon saa ku odhan markaasuu yihi dee anas ibnu malik baa wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay xaj iyo cumruu isku daray xaj iyo cumruu raaciyey markaasuu hadalkan yidhi oo wuxuu yidhi oo dee wuxuu leeyahay adigu san aad sheegayso anas baa si ka duwan sheegaya marka ibnu cumar baa wuxuu ihi ina anasan anas kaana wuxuu ahaa sagiiran marka anaa dee taa uga war badan buu leeya uga kaga xogagaalsan oo taydaa ka horeysa weeyaan horraysiintu waa tan dee qolooyin kale culimmada ee ifraadka fadilayana waa waxyaala ay barhkood ay ka dhigaan wax la horreysiiye riwaayada ifraadka ta kale laga horreysiiye qiraanka ina anasan kaana waxaa sagiiran ku yar waqtigaa arrintani ay dhacaysayba aan ka wada waramayno dee markan waa waqti dambe oo isla wada waaweynaado ninkaas waa nin weyne yatawallaju yatawallaju macnaa yadkhulu weeye dee wuluujku waa kan dukhuulka ah dee tafaculun baa laga cabiray oo wuluujku waa kan dukhuulka ah haddaba yatawallaju waa u gelaya cala nisaai dumarka walxaal huna iyagu mutakashifaatun aanay xijaab lahayn ba waa ilmo yaroon layska xijaabayno iyagoo madaxoodu qaawanyuu u gelayay kolle xadiidka nasaa-i waxa wariyay bayhaqisa xag hooseba waa ka inoo dhigtay raqabkii kitaabka majuuska iyo safxaduna waa inoo dhigtay lafdiga bayhaqina dee kaana sagiiran yadkhulu cala nisaa maba ahayn yatawalaji yadkhulu ba dee waa macnihi halkan mutakashifaatuna lafdigiisu munkashifaat ru'uusi buu ahaa madaxooda uu qaawan yahay waxba dee khimaarkii iyo xijaabkii qaadan ayuu dumarka u geliyo layskamaba xijaabeyn isagu taasu ah buu leeyahy laakiin anigu wa ana anigu aakhidun waxaan hayay rasuulka ilaahay anaaba uga sii dhawaayo dee waxaana uga sii dabdin badnaayo anigu waxaaban hayay bizimaami naaqati rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay hashiisa hogaankeedii anaaba hayay oo yasiilu waa dareerayay calaya korkayga licaabuhaa dhareerkeedu oo dee rasuulka ilaahay waan maqlaya wuxuu lahaa wuxuu ku ixraamto hashaaban hogaanka hayayo dhareerka hasha ayaaba aniga igu dhacayayba taas buu leeyahayo aniga bal markaa taawen bal iyada mid weeyaan oo laba arrimood baan dee adugu ma kala yar kala qaadi karnaa si aan yar faa'iidaysano mid waxa weeye hadday istacaarudaan kaa yar ee yari ku taxamulay iyo kii weynaa ee weyne ku taxamulay labadooda riwaayo aan la jamcin karahayn naasikh iyo mansuuqna aanay ahayn haddii midkood aan qaadano tii kale aan ka tegayno dee sax weeyo waa dariiq duruqda tarjiixa kaba mida ruuxan dee ruuxa kale ka uga dabdi badnaa waqtigaas xaaladaa hore markan dambe isku midba haba noqdeen iyo waqtiga xadiidka la taxamulay riwaayadiisi in la horreysiyaa taasi iyadu waa mid arrinta kale laakiin halkan jirtaa maanta waxa weeye horta in xajkii rasuulku xaj keliun baabu xajay oo marka la eego dee bacd alhijra qabla alhijra waa tegey markaasna xajkan dee rukniga arkaanta islaam ka midi waajibba ma ahayn laakiin waa tegay intii uu maka joogo dee mawsumyada uu xaadiri jiray waa kii halkaa dacwadaba kuba gudbin jiray oo bal meelaha ay qurayshu joogsato musdalifoonay maalinta carafo musdali iyagu kamay bixi jirna xaramko musdalifuun bay joogsan jireen isagu waa dhaafi jiray oo wuxuu la joogsan jiray dadka kale halkay joogsadaan waayo carabta kale carafo joogsan jirtay quraysh laakiin musdalifuun bay joogsan jireen maalinta sagaalaadna waxay odhan jireen dadka xaramkaan nahay oo annagoo xaramka kama baxayno meel aan xaram ahayn ma weyneynayno taas bay ujeedadoodu ahayd inay intan xuduudda xaramka iyo waxna wax dee ilaa nebi ibraahim iyo laga soo gaadho way yaqaaneen oo inay wax isbedeli kumu iman fil islaamna waa xaddii markaa hore jirtay ayuun baaba dee xaram ahayd intii xuduuddii xaramka carafna way kaba baxsanayd xataa maalin nin quraysh uu arkay jubayr ibnu mudcim oo awr ka lumay oo dee halkuu musdalifo ka joogsan lahaa carafa yimi isagoo awrkiisii doondoonaya ayuu rasuulka ilaah halkaa jooga awrkooda tuhi haadaa min alxumsi famaa baaluhuna waa xumsi baa la odhan jiray niman diintooda ku dhegan oo ku adag oo kumitiday dee quraysh iyo wax la caanamaalay iyagu oo dee waxyaalo kaloonay dadku ku dhaqmin khaasatan ama ay la yimaadaan bay la iman aanay la iman bay la iman jireen markaasuu kani waa xumsigii maxaa halkan dhigay buu is yidhi ayaan yidhi buu yidhi adugu alxaasil bal markaa xajka keliya haddana waxaan uga jeedaa la xajay ee rasuulka ilaahay kaa keli ahaa kumayaal iyo kumayaal saxaabadiisii ka midna ay la socdeen iyo haddana waxaa ku yimi riwaayaad kala duduwan oo ah gaar ahaan rasuulka ilaahay maxaa xajkiisu ahaa waa la og yahay dadkaa rasuulka ilaahay la socday kuwa mufridiini way ku jireen kuwa mutamaticiini way ku jireen kuwa qaariniini way ku jireen ugu dambeynna dee waxa weeyaan waxaa jirtay dad iyagu markii hore iyagu ama mutamaticiin ahaa qaariniin ahaayo adugu me waxa weeyaan xajkoodii fasakhay oo cumro u bedelay dadkii qaariniinta ama mufridiintana way jireen bal umuurahaasi waa umuuro jira ee laakiin haddana intaba riwaayaadka meesha ku yimidna waa riwaayaad saxiixa oo dadka dee ifraadka wariya ibnu cumarkani ka mid buu ahaa bal riwaayadee tamatucna ay meesha ama qiraadna isaga riwaayaadkiisa ay ka soo baxayso dad kala duwanna sa caaisha iyo jaabir iyo ifraadka way wariyeen qiraanka iyada axaadiistiisu ma yara oo iyadaa ka badan xadiidkan anas iyo amhaashiisu way badantao dee saxaabo dhowr iyo toban ka midaaban dee helayna oo qiraankii wariyey tamatucna rasuulkii ilaahay inuu dee tamatucay riwaayaadkii waa inooguba sugan tahay culimaduna taasi waxay keentay barhkood inay hadalka dheereeyaan oy badiyaan bal si jamcina waa xaj keliya uun dadkina way badan yihiin balse dee taas oo kaleo barhkood ay ugaba dhigeen riwaayaadkii dee waxaan lagu kalsoonaanay bade kaa keliya iskuba khilaafeen oo kale khaasatan dadka axaadiida dacneeye dee marka asxaab alahwa aimada qaarkood baa sida daxaawi oo kale yidhaahaan kun waraaqood buu gaadhsiiya ama laba kun oo safa ka hadalkeed ibnu jariir adabari iyo dee rag amtaashood ahaa ayaa dheereeya hadalka ibnu xasmi xajatulwadaac iyo adugu baltaas kolley waa aimaduna way jamciyeenoo waa arintuu saytayne rasuulka ilaahay mid keliin buu xajay kolley markaa midun bay noqonaysaa waana la wada og yahay rasuulka ilaahay inaanu waxa weeyaan taxallulin ilaa maalintii naxri ka hor inaanu taxallulin oo dee aanu cumro keliya oo mufrada aanu marka taas kalaamku kuma badnaa ibnu cumar baa markaa dadkii faradka wariyey ahaabaa riwaayadii ana seetan ahayd oon lena waa riwaayada badan qowlka sawaabkiina ama dee taxqiiquna waxa weeye rasuulka ilaahay inuu qaarin ahaa inaanu mufrid ahayn qaarin buu ahaa labada waa iskuba darsaday bal taas laakiin riwaayaadkan kale mufrid buu ahaa iyo qaarin buu ahaa iyo iyada taas oo kale dee kolley aimadu way jamciyeen kalaamkoodna waa ku badan yahay bal waxaan leenahay xadiidna waa jaanibkay u badantahe laakiin intuba tawjiih bay wada leeyihiin bal taas bay hedo ibnu cumar baa tan leh kalena walow dee risaalada yarada tacliiqaadka saniya oo kale oo masaladan markuu ibnu taymiya ishaaray dee malaa shan safxay ahayd kalaamkaygii oon filayo dee khulaaso fiican ayuu ahayd oo ah xagga axaadiidtaa sida lagu jamcinayo ay ku xambaarantay iyadoo marka hore aan horraysiiyey in bal axaadiidta meelahan ku kala timi ee la kala wariyey iyadana midharh kaba mida ama qaybo kaba mid ah ciddii ifraad warisay iyo axaadiistoodii ciddii qiraan warisay oo iya taasi way badnaydeen midhaanka inuun iyo ciddii tamatuc warisiya alfaadihii iyo marka dambe sida lagu jamcinayay ama a'imadii ay kuba jamciyeen ilaa shan saxiya bay ahdo ay la tahay khulaaso aada u mufiida inay ahayd jaanibkan marka la eego iyo jamcigii dee culimada oo kale de waxaa la arkaa imanka dabcadeedi way goday dadka qaar un baa hayste waa risaaladeydii yareed ama dee kitaabkii tacliiqaat sani haddaba taas bay marka ibnu cumar tan boy taasi waa mid horta waa inaan ogaano wey arrinta kale jirta waxa weeye ibnu cumar waa ka tan leh imaamkan ibnu xasmi la yidhaaho ayaa kollay riwaayadan guud ahaanba riwaayadan horta bayhaqi baa wariyey imaam nawowina kitaabkiisan majmuuc waa mujaladka toddobaadee wuxuu sheegaa in isnaadkeedu saxiix yahay ayuu sheegaa laakiin jaanib buu ka naqdiyey ibnu xasmi laba jaanib ama dee mid ahaan bal haddaan eegno waxaana kolley hadalkiisa soo talkhiisiya xajatulwadaac buu kasoo qaataaye dee kolley hadalku intaa uu ka dheeraaye soo talkhiisiya ninkan la yidhaaho ama imaamkan la yidhaaho ibnu turkumani ee kitaab kale bayhaqi la madbacaysan naqdina kitaabkan iyo tacliiq u ah kitaabka bayhaqi iyo ictiraadaad in badan ee lagu magacaabo aljawhar naqi fi raddi cala albayhaqi waanu la madbacaysayo labada kitaab way wada socdaan hamiishkiisa dee meelmeel buu qabtaa marka hamiishkiisa waa nin xanafiya isagu oo kolkol dee jaanibkii madhabeed buu yar daafaca kolna dee axaadiisiiba marka halkan bal naqdi fiican baa kuba yeelo ibnu xasim baa wuxuu isagu inkirayaa riwaayad ibnu cumar inuu hadalkan yidhi tonknkayna wuxuu leeyahay sayde ibnu cumar hadalkan uu ka odhan karaa isagoo wuxuu anas ka weyeyba gu keliya ay tahay anasba gubuu ka weyahay markaa dee gugaa keliya ma aha faariq waynoo kala farqinaya isagii baaba isba waqtigaa yara anas kama yara marka hadalkan uu leeyahay taas oo kale seebuu odhan karaa xaggaa inuu gu ka wen yahay wuxuu sheegay dee anasan wada ognahay rasuulka ilaahay markii uu hijradii yimi toban jir buu ahaayo waa loo keenay markuu rasuulka ilaahay wafaaday waana bila un dabadeed xajatulwadaac labaatan jir buu ahaa ibnu cumarna dagaalkii uxud rasuulka ilaahay wuu diiday inuu galo dagaalkii khandaq baa loo fasaxay oo markaa wuxuu yidhi shan iyo toban jir baan ahaa khandaqna ibnu xasmi siduu qaba sanadii afraad bay hayday bal haddaan xataa sanadii shanaad eegno dee isku da- baabay noqonayaan haddii kaleo sanadii afraad lagaba dhigo lix sanadood bay xajatulwadaac ka horreysayoo markaan lixdaas sanadood shan iyo tobankii ku darno koob iyo labaatan buu ahaa anasna labaatan buu ahaa markaa waa isla da-uuno dee markaa wax sidaasoo u dhexeeya xaggii maba jirto arrin kalena way jirtaayo kollay aada u muhiim ahayd cibaaradan munkashifaatna uu ku yar naqdiyey oo ah waxaan ognahay markii xijaabku soo degay ninkii ugu warbadnaa ama dad rasuulka ilaahay waqtigaa la joogay anas ibnu malik buu ahaa waana maalintii uu rasuulka ilaahay zaynab bintu jaxshi wariimadeedii sameeyee uu la aqalgalay oo dad intay guriga ka bix waayeen kolba noqdo rasuulka ilaahi uu kaco ugu dambaynta aayaadku soo degeen ayuu anasoo la socduu daahii sii daayey oo isaga ayaa kii u horreeye la xijaabayba ahaa waqtigaas uu rasuulku xijaabay ee anas dee gurigiisii bal matalan tadoo kale uu saa sii daayeyna xajatulwadaac bal hadday dee shan snood bay kasii horreysayba marka waqtiga xajatulwadaac inuu ahaa nin dumarkii oo madax qaawan u galgalo ilmo yara dee iyadu markaasna way baciidto bal waxaan leeyahay in waa j- riwaayada walow dee aimadu ama sa nawowi ay sanadkeeda saxiix yeelaan jaanib matni oo dee naqdi kaga iman karo calaa kulli xaalin laakiin marka mithaalkan aan nidhaahno mithaalkii iska aan iskaba dhaafno haddana haddii laba raawiyo midna yar iyo midna weyn yahay markay taxamuleen ma xaaladu taa ay ahayd xadiidkoodu istacaarudo dee qaybihii lagu kala raajax yaraya ama awjuhdii buu kan mid ka mida yahay wathani ka labaad an yakuuna inuu yahay weeye axaduhumaa midkood afqaha mid ka faqihsan min alaakhari macnaha laba raawi baa xadiid wada wariyey midi waa raawigaa xadiidkii warinayay oo dabdiye xifdiyey uun midna waa nin faqiiha oo kollay dee fahmaya xadiidkan iyo dalaalaadkiisii way istacaarudeen fa yuqadamu waxaa la horreysiinayaa kii faqi- afqaha ahaa ama faqiiha ahaa calaa man duunahu kii ciddii taa kaga hooseysay baa laga horreysiin liannahu acrafa bima yasmacu waxaan uu maqlayo iyo wuxuu keenayo iyo waxa ka dhalanaya isaga kii kale uga aqoon badan oo kolleyna xagga xadiidka asaaniidda waa waxay ku kala horreysiyaan wakiic baa laga sheegay inuu dadku yidhiba alacmash can abi waa'il can ibni mascuudin axabu ilaykum am waxa weeya dee waxa weeyaan waxa ibraahim can can calqamata can cabdillahi bni may mansuur can ibraahim can calqamata can ibni mascuud waa laba sanadood oo kala dheerna oo kala caalisan keeba ma kan baad dooran lahaydeen mise kan baad dooran lahaydeen oo dadka dee sanadka tiradiisa yar markay eegeen ay yidhahdeen dee kan baanu dooran lahayn deetuu yidhi markaan eegno acmash iyo abu waa'il oo kale iyo saas waa shaykhun can shaykhin markaas oo waa laba nood ee ujeeddadu aan fuqaha ahayn barhkood xifdibaha lagu dee ha lahaado waxna xaafida haba ahaado taas riwaayadu sanadkaba gaabnaadee laakiin kan kale markaan eegno sanadkan waa faqiihun can faqiihin can faqiihin can faqiih taas bay noqonaysaayo kan baa ka mudan oo ka horeynaya oo had iyo goorna oo waxyaalo dee keena tarjiix keena bal matalan taasna waa waj awjuhdii tarjiixa kaba mid ah wathalithuka saddexaad an yakuuna inuu yahay weeye axaduhumaa waa wejka saddexaad midkood labada aqraba mid u dhowaan badan ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay ka kale uga dhowow halkan jihadii qurbigaas kitaabkeenna inooguma sugnaa ama wixii aan tamyiis ahaan usoo dhigan lahayd ma aqrabu aqrabu makaanan ba oo markaa xadiidka uu sheegayay baa midka kale ka dhowa midna waa kaba durugsanaa mise waa qurbadii kale ee dee ama xag nasab iyo xaq calaaqo iyo u dhowaantii ikhtilaadka iyo dhinaca kaba imanaysay halkan inooguma sugnaa oo sheekhu wuxuu laakiin yidhi fa yuqadamu waa la horreysiinayaa keebaa la horreysiinaya aqrabkii liannahu awca isagaa ruuxan kale uga xifdi badan bal haddaba laakiin kitaabkan aan shalayna wax ka soo qaadayay ee horena waxaa la arkaa halkii naasikh iyo alictibaar fi naasikh walmansukh min alaathaar san wada ognahay dee maktabadan markaas maktabadeedan islaamiga ah qaybta naskhiga iyo marka la eego kutub mualafaad oo loo khaas yeelay baa jira qur-aanka way badantahoo majmuuca ka madbacaysan xadiidkana majmuuca jirtae majmuucada xadiidka kitaabka ugu mudan ee ugu fiican uguna weyni waa kitaabka la ydhaa